raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo joogtaan si walba aad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka dalsan oo habeen walba marka laga reebo habeenimo jimcaha aad ka heshaan raadiyo darsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen arbaca ay sii baxayso khamiisna ay soogelayso taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan qodobada barnaamijka wareegga wararka dalsan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya qaraxyo isxigxigay oo caawa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana lagu dilay allah u naxariistay xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka mid ahayd xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka baarlamaankii tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya dhowr qof oo dhimashadii dhaawac ku noqday qaraxyadaas caawa ka dhacay magaalada beledweyn wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa muddada barnaamijka waduu ku jiro madaxda dowladda federaalka madaxweynayaashii hore dalka siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay qaraxa lagu dilay xildhibaan aamina oo caawa ka dhacay magaalada beledweyn al-shabaab oo maanta weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde muqdisho khasaaraha ka dhashay weerarka ayaan idiin soo gudbin doonaa taliska booliskana waxa uu ka hadlay weerarkaas ka dhacay garoonka doorashada kursi aad u adag oo loogu loo waa doorashada kursi aada loogu loolamay oo ka dhacay oo ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yaa ku soo baxay doorashada kursigaas barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xilli uu wareegi koowaadi doorashada ku haray cabdulaahi goodax barre uu ku fadhiyay kursiga ciidamo ka tirsan urarka ahlusunna oo jamaaca ee ku sugan deegaanka bohol ee gobolka galgaduud oo maanta isku dhiibay maamulka galmudug qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socday dowladda norway maxaa looga hadlay kulankaas barnaamijka idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan oo ay ku jirto waa puntland oo isku diyaarinaysa inay soo gabagabayso doorashadii qofka codka ahayd ee ka dhacday saddex degmo barnaamijka muddadaha waduu ka baxay waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabduqaadir waa mar kale iyo wareega wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay dhegeystayaal waxaan gudagelinaynaa barnaamijka wareegga wararka dalsan qeybaha hore barnaamijka intiisa badan waxaan ku eegi doonaa xaaladda magaalada beledweyne oo caawa ka qasan kadib qaraxyo isxixigay oo ka dhacay magaalada beledweyne aynu ku horeyno qarax ismiidaaminaya caawa waxa uu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan afaafka hore ee xarunta madaxtooyada magaalada waxaana qaraxaas uu ahaa mid ismiidaamin ah oo uu fudiyey qof isku soo xiray walxaha qarxa waxaana la sheegay in qofka uu ku sugnaa een, afaafka hore ee xarunta madaxtooyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana la sheegay in qofkaas ismiidaaminta ah ee qaraxa fuliyey uu een, mar qura ku booday xildhibaan aamino maxamed cabdi oo ka mid ahayd baarlamaankii tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya xilli ay wadada socotay islamarkaana ay dooneysay inay gasho xarunta madaxtooyada waxaana la sheegay in qof is- qofka ismiidaamiyey ee isqarxiyey uu goobta taagnaa kadibna een, xildhibaanada iyo xil- iyo ciidamada la socday uu mar qura dhexgalay sidaasina uu isku qarxiyey waxaana ka dhashay qaraxaas khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana goobta durbadii la xaqiijiyeyna ku geeriyootay xildhibaan aamina maxamed cabdi oo ka mid ahayd baarlamaankii tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale goobta kula dhintay ciidamo ilaalo u ahaa kuwaas oo iyana oo la socday xildhibaanada waxaa la sheegay een, dad ku sugan magaalada beledweyne oo la hadlay een, warbaahinta dalsan waxa ay ku warrameen in xildhibaanada ay dooneysay in ay ay waa xildhibaanada ay u socotay xilligii la qarxinayay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo isla ku yaala xarunta madaxtooyada ee magaalada beledweyne waxaana la sheegay intaysan gaarin xildhibaanada qaraxa uu ku qabsaday afaafka hore ee xarunta madaxtooyada iyada iyo ciidamo la socday sidaasina ay goobta ay ku gariyootay waxaana intaa kadib een, la maqlay rasaas fara badan oo ay fureen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada xarunta madaxtooyada iyo ciidamo kale oo ku sugnaa magaalada waxaana een, intaa kadib een, la bilaabay in loo gurmado dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxa oo ay ku jireen asgar iyo sidoo kale dad shacab ah oo goobta kaagdhibaa waxaana intaa uu socday gurmad ka dhacay qarax kale sida ay ku waramayaan wararka aan ka helino magaalada beledweyne iyadoona qaraxaas uu waxyeelo gaarsiiyey dadkii ku holanaa gurmadka loo sameynayey dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii caawa ka dhacay magaalada beledweyne ee ismiidaamintaha waxaana qaraxaas hore ee ku geeriyootay allah u naxariistee xildhibaan aamine cabdi maxamed oo ka mid ahayd baarlamaankii tobanaad ee dowladda federaalk waa dowladda federaalk soomaaliya waxaana intaa kadib een, gurmad kale loo sameeyey dadkiina waxyeelo lasoo gaartay dhaawacyada ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka magaalada beledweyne si ee, loogu daaweeyo xaaladooda caafimaad waxaana sidoo kale dadka halkaas een, qaraxa waxyeelada ay ga- ku gaartay ka mid ah een, xubno kale oo dad shacab ah iyo sidoo kale een, xildhibaan hore oo ka mid ahaa ee, baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya haatan ahaa musharax madaxweyne waxaana een, xildhibaanka geeriyooda waa xildhibaankaas ku geeriyooday lagu magacaabi jiray xildhibaan hore een, cali cabdi dhuxul waxaana een, xil- marxuumka uu ahaa musharax u taagan kursiga tirsigiisu yahay hoob konton iyo sideedkaas oo doorashadiisa magaalada beledweyne een, la filayay inay ka dhacdo waxaana magaalada beledweyne caawa xaaladeed ay tahay mid qasan gaar ahaan een, goobta uu qorax ka dhacay wararka sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in korontada magaalada beledweyne qayb ka mid ah ay maqan tahay sidoo kalena isgaarsiinta ay aad u culus tahay Een, waryaha warbaahinta beledweyne ee dalsan mustaf cali cadow oo qaraxa kadib een, aynu ka wareysanay xaaladihii ugu dambeeyey magaalada ayaa weydiinay bal xalka caawa sida uu yahay een, xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib qaraxyadii ka dhacay magaalada
ilaada umahadsan tahay qarax hoogan ayaa caawa waxa uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan madaxtooyada qaraxaas oo lala beegsaday allah u naxariistay xildhibaanad aamina oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka tobanaad ee waqtigoodu dhammaaday haatan ahayd musharax u taagan kursiga hoob boqol shan iyo soddon kaasoo doorashadiisa la filayeen maalmaha soo socday ee ka dhacda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xildhibaanad aamina iyo askar markaasi ilaalinaysa ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxaasi isla daqiiqada kadib qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu ka dhacay qaraxii hore inkastoo aanan la ogeyn khasaaraha dhabtaa balse waxaa lasoo warinayaa dhimashada aamina iyo sidoo kale askartii ilaalinaysay magaalada beledweyne waxaa maanta markaasi lagu qabtay kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya haatan waxaa loo fadhiyey kursi kale oo markaasi doorashadiisa la filayay inay ka dhacdo gudaha lamagalaay halkaasoo markaasi ay ku xariisnaayeen ergada iyo sidoo kale musharaxiintii u tartamaysay kursigaasi waayahay ee mustaf waxaad ii sheegtaa goobta qaraxyadan ay ka dhaceen ee gaar ahaan midka allahu naxariistay xildhibaan aamine ay ku geeriyootay iyo kuwa kale ma waxay ka dhaceen ee meesha doorashadu ay ka socotay mise meel ka baxsan weeyaan meesha doorashadu ay- ee, ay ka socotay iyo halka qaraxu ka dhacay
ila goobta uu qaraxu ka dhacay ma aysan ahayn aaga doorashada balse waxay ahayd madaxtooyada halkaas oo ay ku sugneed xildhibaanad aamina iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale inkastoo lasoo wariyey dhimashadeeda iyo askarta markaas iyada waardiyeynaysa qaar kamid a inay ku geeriyoodeen Mm.
Een, sidaan ogsoonnahay een, hoolka doorashada ay ka dhacaysay ee xarunta madaxtooyada waxay isku jiraan eh, in ka badan adiga konton tallaabo marka ma aysan ahayn hoolka doorashada balse waxay ahayd madaxtooyada halkaas ayaana qaraxa lagula beegsadeen waa gartay qaraxa nuucuu ahaa ma gaari baa loo adeegsaday ma qof ismiidaamiyey ma miino aasnayd ama gaadiidka ay wateen ku dheganayd faahfaahin ma laga hayaa
ila qaraxan ilwareedyo kala duwan waxay noo xaqiijiyeen inuu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxay waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey xildhibaanad aamina allah u naxariistay iyo sidoo kale askartii ay wadatay inkastoo khasaaruhu markasta een, ay dhici karto inuu halaas uu kasii bato laakiin hadda dhimashada waa aamino iyo sidoo kale askartii la socotay waxaana uu ka dhacay agagaarka madaxtooyada ee beledweynaha waa gartay Eh, maanta doorashaa dhacday caawana eh, kursi kalea la dooran lahaa sida qorshow ahaa Eh, qaraxyadu markay dhacayeen gaar ahaan qaraxa koowaad doorashadii kursigii eh, lagu ballansanaa ma bilaabatay mise iyadoo weli aan bilaabanba qoraxyadan ay dhaceen
ila iyadoo aanan bilaabanin qaraxii koowaad balse ay xariisnaayeen ergadii iyo sidoo kale musharaxiintii ay dooran lahaayeen laba musharax oo kale wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed iyo sidoo kale maxamed tuure oo isagana markaasi xildhibaan u sharaxan kursi kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse intaysan doorashada bilaabanin ayuu qaraxa koowaad uu dhacay daqiiqada kadibna Waay.
waxaa xigay qarax labaad oo isna goobta ka- goobtaasi ka dhacay waayahay Eh, magaalada xaaladeedu waa sidee hadda Eh, beledweyn oo aad ila hadlayso inkastoo eh, dhacdooyinku ay goordhow dhaceen
ila magaalada guud ahaan waa mid xirxiran maadaama qaraxan jugtiisa inta badan laga wada maqlay xaafada ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga iyo sidoo kale booliiska ayaa xiray gebi ahaanba bartamaha magaalada waxaa ka maqan gorontada waxaana aad u adag isgaarsiinta goobta uu qaraxu ka dhacay halkaas oo ay ku wada sugan yihiin mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale dad shacab ah marka loo eego xaaladan haatan ka taaga magaalada beledweyne ayaa waxay tahay mid aad u qasan waa gartay Eh, marka rasaas baa dhacday qaraxyada kadib Eh, faahfaahin ma laga hayaa waxay ahaayeen ma goobta qarax oo ka dhacay bay ka dhacayeen ma meel kale ay ka dhacayeen sidee wax ahayeen
ile rasaasan inta badan waxaa furayay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo qaraxii koowaad markii uu dhacay rasaas ayay fureen qaraxii labaad sidaas si lamid ah rasaas ayay fureen marka inkastoo aanan la ogeyn cidda rasmiga ay rasaastaasi ay ku ridayeen
waayahay n qaraxa ayaa waxaa sidoo kale n ka hadlay madaxweynaha n dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo n war-saxaafeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan n shacabka soomaaliyeed ee ka geriyootay marxuumad aamine maxamed cabdi oo ku geriyootay qarax ismiidaamina oo caawa lagula beegsaday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan Een, madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale tacsi u diray ehelada mas-uuliyiinta iyo sidoo kale dadkii ku geeriyooday goobta Een, waxaa warbixinadan een, ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka hadlay qaraxaas caawa ka dhacay magaalada beledweyne Een, faahfaahinta ama warbixintan inagu soo koobaya dhammaan sidoo kale madaxda maamul goboleedyada iyaguna dhankooda ka tacsiyey geerida een, xildhibaan aamina maxamed cabdi oo caawa qarax lagula beegsaday wariyaha cabdisalaam juulla oo ku sugan stuudiyaha ayaa een, noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey madaxda maamul- waa madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee sida uga hadleen qaraxa caawa lagu diray xildhibaan aamine maxamed cabdi
xuseen aad aad u mahadsan tahay een, xildhibaan aamine maxamed cabdi oo qarax ismiidaamin ahaa een, iyadu een, qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu ku qarxiyey magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ugu horeyn waxaa ka hadlay madaxweynaha mudxulidkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka tacsiyeday geerida xildhibaan aamine maxamed cabdi oo iyadu een, qarax ku geeriyootay qoraal ka soo baxay xafiiska een, maxamed xus- xafiiska madaxweynaha mudxulidkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa een lagu sheegay inuu aad kaga xun yahay madaxweynaha sidoo kale waxa uu sheegay inuu tacsi u u dirayo eheleyda mas-uuliyiinta iyo muwaadiniinta kale ee ku geeriyootay qaraxa iyo falkaasi arxandarada oo ku tilmaamay een mid baahannimo ah oo ka turjumaya dhagarta iyo sidoo kale waxyaabo kaleo aad u fara badan sida een qoraal ka soo baxay een xafiiska madaxweynaha mudxuleedkiisu u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo lagu sheegay een madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuumadda iyo muwaadiniinta kale allaga kaga baryey in ee, jannatul firdows ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna caafimaad deg deg ah een een alle mar mar- caafimaad deg deg ahba alle uu ku boogadhayo Een, dhanka kale xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa qoraal laga soo saaray aad ayaana loo cambaariyay arrintan xuseenow een, waxaana lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in uu aad kaga xun yahay waxaan erayada ugu adag ku cambaareynayaa een, falka een, lagu dilay allah u naxariistay xildhibaane aamine maxamed cabdi oo lagu dilay beledweyn waxaa murugada la qaybsanayaa una tacsiyeynayaa qoyskeeda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed geerida xildhibaanada waxaana farayaa hay-adaha amniga ee shaqada ku leh in baaritaan waafi ah ku sameeyaan sidii u dhacay falkan een, wuxuushnimada ay lagu dilay xildhibaanada xildhibaan aamine tusaale ayay u ahayd matalaad shacab iyo baadidoonka cadaaladda ee ikraam tahliil waxayna dadkeeda iyo ehelkeeda ugu shaqaynaysay sida ugu wanaagsan ee karaankeeda ah waxaan eebbe ugu baryayaa in jannatul firdows uu ka waraabiyo ehelkeeda iyo ummadda soomaaliyeed Een, dhanka kale xuseen een, mas-uuliyiintii hore ee dalka soo maray ee madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre iyo mas-uuliyiin dhowr ah ayaa ka tacsiyeeyey Een, madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa ka mid ah siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxda een, dowlad goboleedada dalka ka jira oo isaguna tacsida diray waxayna een, madaxda intooda ugu badan een, ka hadlayaan ama tacsi u dirayaan qoyska marxuumadda ee ka baxday marxuumadana waxay ka mid ahayd een, markii loo eego baarlamaankii sagaalaad iyo kii tobanaad ee dalka waxayna hadda ka mid ahayd musharaxiin doonaya inay u tartanto u tartanto kursi ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobanaad ee dalka ee magaalada beledweyn yaa- ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yaalay mas-uuliyiinta intooda ugu badan tacsi ayay dirayaan caawa iyo sidoo kale sida ay kaga xun yihiin wixii ka dhacay beledweyn waayahay cabdisalan een, intaadan ka kicin een, waxaa bal wararkii ugu dambeeyey caawa magaalada beledweyne sida ay xaalka jawigu yahay waxaa nagu maqalaa in howlgallo ay socdaan oo caawa qaybo ka mid ah magaalada sidoo kalena korontada ay ka noqon tahay Mm. magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey xuseen aan ka heleyno waxa ay tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay mid ka yar duwan sidii hore xaaladdu mid kacsanaan ayaa lasoo warinayaa Een, waxaa sidoo kale lasoo warinaya xuseenow in korontadu magaalada guud ahaan ay ka maqan tahay Een, waxaana magaalada guud ahaan caawa ay martigelinaysaa dhibaatooyin waaweyn qaraxyo isxigxigay oo mas-uuliyiin ay ku geeriyoodeen dad haldoor ahaa iyo dad kaloo aad u fara badan waxyeelo ay kasoo gaartay ayaana magaaladu caawa ka dhacay guud ahaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan caawa jebigeedu wuxuu yahay jiho kale waana mid guud ahaan dadka shacabka halkaasi ku sugan caawa ay u tahay habeen aanan u wanaagsaneyn een, baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa sidoo kale siyaabooyin kala duwan looga hadalhayaa waxaana magaalada caawa ay tahay mid ka duwan sidii horey u ahayd daqiiqado ka hor iyo sidoo kale tan iyo markii qaraxii koowaad uu dhacay oo ay ku geeriyootay xildhibaanada qaraxyo kale oo isxigay ayaa ka dhacay magaalada guud ahaan howlgallaha ka socda ciidamada amnigu isbedelo iyo sidoo kale waxay baadigoobayaan amniga sugitaankiisa iyo sida ugu wanaagsan ay xaaladda ku dejin lahaayeen xaaladduna waxay tahay mid yara kacsan waayahay cabdisalaan aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal wararkaasi wixii kusoo kordha ee xaaladda magaalada beledweyne barnaamijka intaan ku jirna aad maqli doontaan sidoo kalena barahana bulshada ayaad kala socon doontaan
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
anaanka iyo qurcudaan ibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki maa ila warramow haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriaad aragtay maye dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallamaad naqatay aniga haddaan iidaan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa siyaan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarti watch ah hayebal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka horiga wararka dalasan idaacadda dalsan muqdisho ee degmada madinada fm sagaashan iyo kow dhibic jir megaartiis markan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa duurnimadii maanta waxa ay weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha gancadeen magaalada muqdisho gaar ahaan qayb ka mid ah xirada xeloone ee ku dhex taala garoonka rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weerarkaas ku qaaday goobo ku yaala garoonka diyaaradaha gancadeen muqdisho una dhow xirada xeloone waxaana een, goobahaas ay ahaayeen ammaankooda kuwa si weyn loo adkeeyo ragga weerarka geysta ayaa la sheegay inay ka gudbeen dhinaca marina geyda ee iskool buluusiya islamarkaana dagaal culus ay halkaas kula galeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa midooda afrika amisom oo gudaha xarunta hay-adda maamusha eeyaha baara een, waa baabuurta gelaysa garoonka diyaaradaha waxaana weerarkaas la sheegay inuu ka dhashay khasaaro sidoo kalena ay gubatay kaalin shidaal oo ku taala een, gudaha waa kaalin lagu iibiyo shidaalka oo ku taala gudaha garoonka diyaaradaha waxaana ka kacay dab xoogan iyadoona sawiro iyo muuqaallo lasoo qaaday lagu arkayay uro iyo qiiq xoogan oo cirkaas ku shareeray waxaana qaraxaas ka dhashay khasaaro iyadoona la tilmaamay in ay waxyeelo ku gaartay in asgar iyo dad rayid ah dhinaca kale taliska booliska dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkaas maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha dhinacdee muqdisho afyeenka ciidanka booliska dowladda federaalka een cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkii maanta al-shabaab ay ku qaadeen gudaha garoonka diyaaradaha dhinacdee muqdisho
bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan u bayaaniyo saxaafadda iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeedba wixii ka dhacay maanta afaafka hore ee iridda la- mariina ee laga galo eelboorka guud ahaan Eh, saakay aroortii afar saac iyo bar waxaa soo weeraray laba nin oo hubeysan oo argagixiso ah kuwa oo rabay inay arqaladeeyaan shaqada ka socota xaruntaas eh, dhinaca mariina oo ay ku yaalaan goobo badan oo ganacsi oo ay leeyihiin bulsho soomaaliyeed oo hooyooyin soomaaliyeed ay usoo shaqo tagaan si ay arsaaq ugu raadiyaan caruurtooda balse waxaa ka hortagay weerarkaasi ciidanka ammaanka xarumaha goobtaas ku yaala waxaana si degdega ugu soo gurmaday ciidanka gaarka ah ee booliiska soomaaliyeed iyo kuwa ammaanka guud ahaan dalkaba waxaa goobtii laga difaacay labada ninoo argagixisada ahaa ee usoo baxay inay laayaan ama baabi'iyaan nolosha ummadaas soomaaliyeed ee goobta ku ganacsanaysay mana jirin xero ciidan oo goobta ku taalay oo la weeraray mana jirin airbor la weeraray airborka iyo meeshaasna isma quseeyaan waxayna isku jiraan ilaa iyo saddex kilomitir marka waxaana ka hortagay ciidanka ammaanka waana lasoo afjaray goobtaas intii ay shaqaaqada socotay waxaa ku wa- ku waxyeeloobay ilaa iyo lix qofood oo u badan dad rayid ah oo aan ahayn ciidamada waxaana ku dhintay labo qofood oo ah ciidamadii iyo kuwii soo weeraray goobtaas ee ay ciidanku bacsadeen waxaana u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed inaysan ahayn waxa loo socdaa ee, ciidan iyo xarun dowlo ay yihiin nabadda iyo horumarka ay ummadda soomaaliyeed haysato goobtaas la weeraray kuma aysan sugnayn ciidan kuma sugnayn ee, waxay ahaayeen dukaamo iyo goobo ganacsi oo ay hooyooyin soomaaliyeed subaxii usoo shaqo tagaan airborkana shaqadiisa toos ayay u socotaa wax dhibaataa kama jira airborka aadan cadde si nabada ayay diyaaradda ku degaysaa kuna duuleysaa waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed inay nabad tahay waana mahadsantihiin
wagaag dhegeystayaal markan een, waxaan dib ugu laabanaynaa een, taariikhda xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo caawa ku geeriyootay qarax ismidaamina oo lagula beegsatay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan xildhibaanadda intii nooleed ayay si kooban uga sheekaysay taariikhdeeda iyada oo xilligaas warbaahinta la hadlaysay waxaana ay sheegtay inay ahaan jirtay een, macallimad iskuul waxbarta ardayda waa arday sidoo kalena waxay sheegtay in ay ahayd hooyo een, oo si caruurta aan idhaahday een, xarumo caafimaad sidoo kale kasoo shaqaystay xildhibaanada oo taariikhdeeda ka sheekaysay ka sheekeyn hore uga sheekaysana waxay tiri
macallin dugsiyaan ahaa intaanan noqonin macallinka iskuulka markaan xildhibaannimada kusoo biirayay waxaan ka shaqaynayay hay-ad oo aan anigoo weliba xildhibaan ah kadib aan istiqaaladeeda geeyey laakiin waxaa iigu horreysay aniga magaaladan muqdisho hal maalin kama aanan bixin maalinkan ku dhashay ilaa iyo intaan aan kusoo dhammaado eh, ayadaan wax ku dhex bartay ayadaan mas-uul ku dhex noqday Eh, waxaan kasoo shaqayn jiray oo aan shaqadaydii ugu horreysay ku bilaabay oo ama ani dhidid aan shaqaysta aan ku bilaabay macalin lix sano ayaan waxaan macalin ka ahaa iskuul almasal la dhaho ardaydii aan wax soo baray maanta qaarkood ama xafiisyaday iiga hor imaadaan ama meel kasta oo aan tago wasaaradaha anigoon aqoonin xitaa ay dhahaan macalin mana taqaanaa mana mana mana xasuusan karo mana garan karo Eh, waxaan ahaa lix sanaan macalin ahaa laba sano oo kaleetana waxaan ahaa maamulo iskuul iskuul shacabdisamed commercial secondary school dhahaaya ayaan waxaan ka ahaa maamulo iskuul toddobadaas sano ama sideedaas sano waxaan kusoo qaatay bahda waxbarashada taasaa keentay inaan yacni aan arrimaha bulshada abtunow aan ka shaqeeyo oo wasaaradda waxbarashada aan xiriir la lahaado oo ah inaan iyada oversight kareeyo waayo waxaan dareemi karaa dhibaatadii waagaan ardayga ahaa aniga i haysatay ardayda soomaaliyeed iyo waalidiinta soomaaliyeedna haysan karta dabcan anigana macalin aad u aad adagaan ahaa waxaan xasuustaa arday jeego u jaran tahay galaaskayga ma soo geli jirin Eh, gabar goonna gaaban wadatana galaaskayga gabar go- gabar goonna gaaban wadatana galaaskayga ma soo geli jirin waxyaabaha ay ardayda igu dhibsadeen ay ka mid tahay intaas waxaa iigu horreysay macallin dugsiyaan ahaa intaanan noqonin macallinka iskuulka Eh, waxaan xasuustaa mararka qaarkood oo aan la yaabaa eh, xaafaddaan deganahay ayaan macallinka dugsiga ilmaha meel dhaadheer ee mararka qaarkood oga imaadaan ardayda qaar ka mid ah ayaa waxay yihiin familada ama dadka qoryaha haysto awoodda meesha ku leh hooyada iyo islaamo kalaa isla socdo oo meel aadaayo isbaara loo dhigtaa hooyada isbaarada looma dhigto waxaa la dhahaa macalin aamino hooyadeed waay lagama qaato heer marka waxay gaartay islaamaha markay soo baxayaan hooyada ay alaabtii oo dhan ay u dhiibtaan iyo lacagihii oo dhan waxyaabaha marka oo aan la yaabay oo aan dalkan kala soo kulmay isbaaruu dhiganaya haddana wuu igu tixgelinaya inaan macalinkiisii ahay ama aniga hooyaday ay tahay oo macalimadiisii aan ahay 92-93 ahayd ilaa iyo 94kii wallaahi markaas baahi badanaa jirtay wiil miyaa mase gabar miyaa lama dhihi jirin waxaana ognahay dadkeena soomaaliyeed canuga marka uu dhasho waxa ugu horreeyooba lagu bilaabo canuga markuu afar sano shan sano gaaro waa dugsiga qur-aanka marka waxay la ahayd wax yacni ay u baahan yihiin ayaga Eh, xilligaas waxaa lagu jiray xilli aad u adag eh, iskuulka eh, dugsiga waalidka cunuga guri dugsi ka fog ma gey karin dugsiga u dhow geysana marka wuxuu ku qasban yahay dugsigan gabaraa joogta ma dhahaaye dugsi meesha ma ku yaala wax ma laga dhigayaa ayaa muhiimadooda ahayd marka waana joogaan ciyaal badan oo aan soo quraan baray eh, oo weliba laga yaabo hadda in ay yacni i fiirsanayaan i daawanayaan oo aan qur-aanka soo baray alxamdulilah waa ilaahana ku mahadsan Eh, ka sokowna waalidkii i barbaariyey heerkan isoo gaarsiiyey qur-aanka i xifdisiiyey igu dadaalay ayaa mahaddaas iskale waxaan ka dhex shaqayn jirnay annagoo arday ah sidii dalkan horumar lagu gaarsiin lahaa sidii dalkan uu dhibaatada oga bixi lahaa sidii dalkaanayti ama ardayda naga dambaysa ay ku heli lahaayeen waxbarashada annaga helna waxbarasho ka fiican waayo waxaan ognahay eh, dadkii naga horreeyey ninety one-kii wixii ka horreeyey wax bartay intuusan dalka burburin waxay wax kusoo barteen meel aad u qurux badan waxay kusoo wax barteen meel nabad ah waxay wax kusoo barteen waxbarasho isugu jirta lacag la-aan oo welina quality leh intaba ma aanan helin annaga dhibaato iyo burbur iyo dagaalaan wax kusoo dhex barannay waxaan ka shaqaynayna marka annagoo oo tiim dhalinyaro ah in aan waxaan ka baxno sidaan oga bixi karnana ay tahay dadku dowladaa ku filanaya in dowlad la helo taasaa keentay inaan xildhibaannimo raadiyo taasaa keentay inaan siyaasadda aan u dhondoloolo oo aan ka raadiyo meel laga soo geli karo meesha maanta aan ku noolahay meel ka qiimo badan ka qurux badan ka wanaagsan oo aan ku noolaan lahaa ma jirto meeshaanaan dooran lahaa oo maanta aan ku noolahay cimrigayga yacni hadda inta aan soo dhaafayna aan ku noolaa marka i- soo bedelna ma rabo in meel kale la ii bedela ma rabo marka intaan dooran lahaa soomaaliyaan dooran lahaa magaalada muqdishoaan dooran lahaa
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
laamaha amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta warbaahinta usoo bandhigay dhowr iyo toban rag ah oo hubkooda wata kuwaasoo ka tirsanaa een, ah, ciidamada ahlusuna waljamaaca ee fadhigoodu yahay deegaanka boodhe gobolka galgaduuda xubnahan ayaa si weyn u sheegay in ay ka tanaajuleen fikirkii ay hore ay kula shaqaynayeen ciidamada waa hogaanka sare ee ahlusuna waljamaaca ee ku sugan deegaanka bohol taliska ciidanka booliska magaalada dhuusxareeb ayaa dhankooda sheegay in aan loo geysan doonin waxyeelo raggan soo dhiibista markaan ay ka qayb noqon doonaan ciidamada maga- waa ciidamada maamulka galmudug sidoo kalena soo dhaweyn loo sameyn doono waxaana ciidamada lasoo bandhigay ay ahaayeen rag dhalinyaro ah kuwaasoo watay ah, hubka waa hubka fudfudud ee qoryaha ak iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ciidamada ay hore ay ula soo goysteen kuwaasoo sheegay in ay ka soo tageen deegaanka bool oo ay ku sugnaayeen ciidamada ahlusunna waljamaaca ee dagaal kala galay ah, kala hore ee ciidamada maamulka galmudug taliska waa booliska magaalada cusmareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidamada ay soo dhiibtay
waxaan rabnaa meeshaan inaan ku soo bandhigno munaasabad lagu soo dhowaynayo een, maleeshiyaadkii ay marin habaabiyeen kooxda sufo ee isaga soo tegay markay arkeen dhaqanxumada iyo maaragtay dhibaatada meeshaas ka jirta go'aansadayna maaragtay inaysan soo weerarin ama aysan la dagaalamin dadkooda iyo deegaankooda meeshaa wixii loo sheegay markay been noqdeen arkeen inaan meeshaas diin lagu hayn arkeen maaragtay inaan maaragtay dal dad iyo masl- dal dad- dal iyo dad inaan laga shaqaynayn wax maslaxa oo laga shaqayhaa markaysan jirin waxay go'aansadeen inay ka soo baxaan maleeshiyaadkaas halkaanna ay yimaadiin nala soo xidhiiraan hay-adaha amniga u yimaadiin yidhaahdaan waxa weeye meeshaas waa nala ku qayaamay waa nala siray waxaan rabnaa in maaragtay een, dawladdana nala ku daro wax allaala wixii aan geysanna nala ka cafiyo waad u jeeddaan ayaga iyo hubkoodii way isaga soo baxeen inta hadda meesha ku hartay oo ku dhibaataysanna waxaan rajaynaynaa sidoo kale inay maaragtay uga soo baxaan oo iskaga soo tagaan meeshaas waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala uga baqa ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada dhallinyarada ha marin habaabinina intay leegihiin waad u jeeddaan xabad baad geliseen waxaad ugu dhiibteen qoryaad waalidkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii ugu dhiibteen inay ku laayaan laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahaddaas iska leh fahansiiyey in maaragtay aysan waxaa samayn oy ka waantoobaan alxamdulilah ilaahay baa mahaddaas iska leh waxa weeye een, waa marin habaabin dhallinyarada oo la marin habaabiyaa waa nuuc ka mida argagixisnimada waxaad ogtihiin shabaab aan ognahay al-shabaab in ay maaragtay ay marin habaabiyeen dhallinyarta oo waxaan jirin u sheegeen oo ka dhaadhiciyeen dhaheen waxa weeye hadaf iyo diin iyo waxaa lagu gaaraa maaragtay een, islaannimo in dadka muslimiinta la laayo dawladda in laga hor yimaado lala dagaalamo la samcadarreeyo waddanka haddee qoladii maaragtay arrintaas qaaddo raadkaas qaaddo saas noqotana ayagiioo kale noqe waxay noqonee argagixisada al-shabaab ilmaha ummadda soomaaliyeed ciddii marin habaabida oo maaragtay ii sheeg meel aan munaasabayn u leexidana waxay noqonaysaa sidaasoo kaley noqonaysaa dhaqanka argagixisada ayay qaadaysaa waxaan leenaha ka toobad keena ilaahay uga baqa ka soo laabta waxa weeye dadkiinnu waa idin rabaa u imaada dawladdiinna maaragta u imaada waxa kaliya oo furan waa dagaalka al-shabaab ee khawaarijta qof kasta oo maaragta soomaaliyeed oo muslimana khawaarijtaas in lala dagaalamo layskana celiyo ayaa waajibaadku saaran yahay waajibaadkaasaa saaranna wada saaran waxay diyaar u yihiin inay maaragtay ka difaacaan khawaarijta waddankooda marin habaamintii dhinaca loo leexiyana ay ka soo laabteen waxaan ugu baaqaynaa kuwa jiraa inay sidaasoo kale uga soo baxaan isuna soo dhiibaan waxay haystaan toban maalmood oo waxa weeye digniin inay uga soo baxaan tobankaas maalmood hadday uga soo bixi waayaan wax dambe oo u yaallaa ma lahan cid nagala hadli kartaa una ma jirto oday soo raaci kara oo dhihi kara wiilaa iga xidhan ma jiro oon ka aqbalayno isagaan xidhaynaa sharcigaanna horgeynaynaa haddii kale had deertaan waa u furan tahay ha kala soo baxo kala soo bax tobankaas maalmoodaad haysataan ilmihiinna meesha kala soo baxa horaan idinkugu sheegna meeshaas wax yaalla iyo wax ka jira inaysan la arag ta la yidhaahdo meelaan gelaynaa dowladdii soomaaliyaan la dagaalaynaa dowladdii galmudugaan la dagaalaynaa waxa weeye ummaddii baan ka hor imaanaynaa meel la fadhiisto ma ka aqbalayno mana ka aqbali doonno meeshay joogaanaanna ugu tegaynaa haddaysan ka waantoobin ka bixin ka toobad keenin ka soo laaban inta goorgoor tahay waa ugu tegaynaa mana ka aqbalayno wax dagaala oo furan shabaabaa ka jira shabaab ha lala wada dagaalamo intaas ayaan leenahay qayr badanaan maaragta u rajaynaynaa raggaanna insha allahu tacaala dowladduna mar walba gacmo furan ay ku soo dhowaynaysaa cid kasta oo la marin habaabiyo oo maaragtay ii sheeg ee ku dhacda dhibaatadaas hadda dowladdu inaysan ka aargoosan ee ay si maaragtay gacan fiican ku soo dhoweydana waa ka rajaynaynaa kuwaas meesha ku hadhana waxaan leenahay meesha ka soo baxa ka soo taga ka soo taga ee isaga soo baxa sidaanoo kale u imaada waa laydin soo dhowaynaa waxa weeye ii sheegeen khayr badanaan idin rajaynaynaa dhallinyaradan walaalahan ah ee maanta yimid caasimadda dhuusmareeb waxaan leenaha marka hore dhallinyaro soo dhowaada waan inkaga mahadcelinaynaa sida aad u garanteen inaad dalkiinna iyo dadkiinna aad wax ka difaacataan dowladnimadana aad ka rabsiidaan sida aad u garanteen waan inkaga mahadcelinaynaa waa fikrad fiican oo aad ku fakirteen xaqiiqdiinna si qurux badan oo wanaagsan oo sidan ka qurux badanna waa la idiin maamuusi doonaa qarankana waxaa waaye qaybaad ka noqon doontaan haddii alla idmo waan la idin sharfi doonaa insha allaahu sababtay tahay nin dhallinyaro ah inta fakiray go'aan qaatay oo meeshaan inaysan munaasab ahayn inta arkay dadkiisii iyo deegaankiisii inuu soo aaday go'aanna ku qaatay inuu difaaco waa ninka loo baahan yahay waxaan la rabaa go'aankaas aad qaadatay inuu geesinimada leh oo dadkiinnuna inka sugaayey deegaankiinu inkugu rabay maaragta inaad ku difaacataan lainkaga rabay waa lainkaga mahad celinayaa waana mid maaragta loo baahan yahay inaad ku adkaysataanna la rabaa haddii alla idmo oo aad go'aan aad qaadateen oo noqdo dowladduna waa idin aaminaysaa haddii alla idmo waan la idin soo dhowaynayaa insha allaahu nin kastoo dhallinyaraah oo yimaado mid uu ku qanco oo maaragtay oo kuwa maaragtay u fahmo meeshaan inay maaragtay meel laga rabo dadkiisa ay tahay ah maaragtay alla idiin samayn doonaa haddii alla idmo oo qurux badan oo ragka dambena ayaguna ay ogaadaan in dowladdu dadka ay maaragta dowlad u tahay oy dadkeeda iyo deegaankeeda iyo intaba dowlad u tahay dhallinyaradooda meesha joogtane ay rabaan inay si nabad ah mid walba ku soo dhoweeyaan mid walbana ay maasmuusaan dowladdu ay rabto sidaas oo kale ayaa maaragta laidiin samayn doonaa munaasabad ah waad mahadsantihiin deegaankani wuxuu u baahan yahay difaacid laga difaaco cadowga khawaarijta ah ee al-shabaab lagana hortago uma baahna in dadka ka soo jeedahay isdilaan isdhibaateeyaan uma baahna in dadkiina laidiin adeegsado guryihiina laidiin adeegsadana waa wax aad u xun waaye sidaa ad u karateenna waa loo baahan yahay nin kastoo dhallinyaraahoo meesha jirana waxaan leenahay waad aragtaa meeshaani waa wax iska siyaasad ah aqiida ma taallo wax aqiida ahoo yaa laidiin la difaacahay midna ma jirto dan siyaasadeed uunbaa lagu gaara waxayna u dhammaanaysaa dowlad nin kastoo meeshaas jooga waxaad arkaysaa berri isagoo dowladdii la shaqaynaaya oo dowladdii garab taagan mas-uuliyadda u sarrayda ilaa sargaal meesha jooga isagoo dowladda u shaqaynaya arkaysa wuxuu leeyahay haddan laakiinse yaan lagaaga hormarin dowladnimada dowladnimada cidu kaama xigta waa midda keliya oo ummadda deeqda waa dowladda soo dhowaada waa mahadsantihiin insha allaahuna waxaan ka shaqaynaynaa in si farxad badan oo qurux badan adinkana la idiin maamuuso haddii alla idmo
hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareega warka dalsan ayaan isla soo gaarnay markan maanta waxaa magaalada beledweyne xaarudda gobolka hiiraan ka dhacday doorashada kuraas waa kursi ka mid a kuraasta kulaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad kursigaas oo ahaa kursi ahaadba loogu loolamay waxaana tirtigiisu uu yahay hob lixdan iyo saddex iyadoona kursiga ay ku tartameen ilaa sagaal musharax oo ku jiray een, xildhibaankii kursiga ku fadhiyay ee cabdulaahi koodaxa barre doorashada waxaa la galay eh, saddex wareeg waxaana wareega koowaad ee doorashada maanta kursiga lixdan iyo saddex ku tartamay sagaal musharax iyadoona wareega koowaad uu ku haray xildhibaankii kursiga ku fadhiya ee cabdulaahi koodax ee cabdulaahi goodax barre waxaana wareega koowaad ee doorashada sidoo kale ku haray musharaxiin kale daahir xaaji aadan een, ayaa waxa uu helay wareega koowaad cod dhan soddon iyo laba cod Ware- ee, waa aan- aan idhaahdee waxa uu helay soddon iyo laba cod sidoo kale waxaa isna kaarinta labaad galay musharax kale oo isna helay codod gaaraya een, labaatan cod sidoo kale xildhibaanada kale waxa ay u kalen codadka een, cabdulaahi goodax barre oo kursiga ku fadhiyey ah, dhowrkii sano ee lasoo dhaaf waxa uu helay toban cod wareega koowaad sidoo kale nadar tabaax maalin sagaal cod ay heshay cabdirasaaq cabdulaahi macalin ciid labaatan cod ayuu helay daahir xajaadan soddon iyo laba cod ayuu helay ibraahim habeeb nuur shan cod ayuu helay yunis khaliif xasan hal cod ayuu helay cabdi afrax guure wuxuu helay laba cod xiirey axmed rooble sideed cod ayuu helay maxamed iidle sabrihi sidoo kale isna toban cod ayuu helay waxaa kadib loo gudbay wareeg labaad ee doorashada waxaana een, musharaxiinta een, isku haray ee doorashada wareega waxa ay noqdeen xildhibaan cabdirasaaq waa aan idhahdee xildhibaan maxamed cabdirasaaq cabdulaahi macalin ciid oo helay labaatan cod iyo xildhibaan ah, musharax xildhibaan daahir xaaji aadan oo isna helay soddon iyo laba cod ayaa u gudbay wareega labaad ee doorashada iyagoona wareega labaad isla helay een, min konton cod waxaana hallaabay hal cod kadib waxaa loo gudbay wareega saddexaad ee doorashada waxaana een, doorashadu ahayd mid aad u adag oo tartan adag uu ka dhacay iyadoona ugu dambeyn doorashada uu ku guuleystay xil- een, cabdirasaaq cabdulaahi macalin ciid waxaana sidaas ku dhawaaqay guddiga doorashada dowlad goboleedka hirshabeelle een, iyaga oo sheegay in ah, ciid ugu guuleystay doorashada kursiga tirtigiisu yahay hob lixdan iyo saddex oo sanadii rasuul afka ku fadhiyay cabdulaahi goodax barre oo mar soo noqday wasiirka wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ciid ayaa waxaa helay waxa uu helay codad gaaraya ilaa iyo ilaa konton iyo lix cod halka daahir isna uu helay codod gaaraya afartan iyo afar cod hal cod ayaa laabay kursigan waxa uu noqday kuraasta een, doorashada u arkeed ee ka dhacday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayahay dhegeystayaal guud ahaan intaa ayaan jeclana ku saabsanaa barnaamijka wareega cabdiwahaab cabdiqaadir ayaa farsameynayay nabadgelyo